Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland Ismaaciil Cali Garas ayaa deegaanka qaamqaam ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada. munaasabadda dhagax dhigga waxaa ku sugnaa wasiiro xildhibaano maamulka deegaanka iyo boqolaal dadka deegaanka ka mid ah ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil cali garas isagoo ka warbixiyey ahamiyadda xaruntan ay u leedahay bulshada deegaanka lahasiiyo dadka deegaankan oo deegaankii dhulkii dowladda iyo dhirtiisiiba magangeliyey ninkii raba inuu ka fuliyo mashruuc dan guuda ama dan publiga dhul waa loo hayaa qaamqaam dhul ku filan way u helaysaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan codsanaynaa ciddii awoodda hadda maadaama dhisaya dhismihii dayr buu u baahan doonaa soo xay soo xidha deegaanka macnaha isbitaalkan isagana waxaan rajaynaynaa ciduunu inay nagu caawin doonto mar labaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda khadar jaarati iyo dadka deegaanka oo dhulkan ugu talagalay in daryaal caafimaad loogu fuliyo labaduba waan u mahad celinayaa aad baad u mahadsantihiin idinkana ajir allah idinka siiyo annaguna waa dadaalaynaa wixii ka dhiman meeshaan insha allah inaan soo dhammaystirno wasaarad ahaan qorshaha iyaga weeye waxaan kaloo rabaa hadda waxaan u malaynayaa deegaanka iyo wixiga kan waa yoontoy oo weyn insha allahu tacaala wiigaga soo socdo waxaan rajaynayaa ama isku tashi aan ku dhisno ama cid naga kaalmaysaan helle yoontoy inaan inaan xarun caafimaad oo tan oo kale laga hirgelin doono haddii allah awooda layihaha qadar jaarati waan codsannay qayb ka mida weli process bay ku jirtaa wixii ka dhimanna wasaa si ay complete u noqoto wasaaradda ku dari doonta
dhanka kalena guddoomiyaha deegaanka ah cali faarax ismaaciil ayaa sheegay in ay baahi weyn u qabeen xaruntan caafimaad ee laga dhagax dhigay deegaanka qaamqaam ugu faraxsanahay in isbitaalkii deegaanka qaamqaam uu dhagax dhigay wasiirkii caafimaadka iyo wasaaradihii la socday wasiiradii la socday ay dhagax dhigeen waa hawl aada u qiimo badan waa hawlaan ku faraxsannahay aniga iyo bulshada deegaankuba ay aada u soo dhoweynayaan baahi weyn loo qabay deegaanka intaa la eg oo aan isbitaal lahayn waan dareemi karnaa caqabadda ay leedahay iyo baahida ay leedahay waa dareemi karnaa ilaahay iidankiisa waxaan is leenahay waa kii lagaga bixi lahaa baahiyihii jiray ee looga gudbi lahaa safarradhaa dheer iyo talaag dheer in loo galo qofka xanuunsan iyo gabdhaha uunulahaye iyo inuu isbitaal u ahaado ka kismaayo oo maanta loo dhagax dhigay kii deegaanku uu iska lahaay oo deegaanka dhexdiisa ahaa waa hawl ugu farxo waa hawlaan soo dhoweynayno intii ka qayb qaadatay iyo intii sadaqaysatayba
deegaanka qaamqaam oo hoostaga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jirtay baahiyo la xiriira dhinaca caafimaadka waxaana halkaasi ku sugan dad badan oo ay ku jiraan barakacyaal